bismi illaahi raxmaan raxiim aada iyo aada buu mahadsan yahay wasiirku gaashaandhigu talooyinkaa iyo tusaalooyinkaa u bixiyey waxaan yaree un gaadhayaa qodobo yaryar oo aan badnayn oo aan soo koobayo marka koowaad waxaa weeye degmada taleex waa degmo taariikhi ah oo soo jirtay boqol iyo labaatankii sanadood ama boqol iyo afartankii sanadood ugu dambeeyey waa degmooyinka taariikhda qaaradda afrika ku xusan waana degmo taariikhdeeda laga wada dhirigsan yahay waxaa waqtiyadii dambe ka muuqatay degmada waxaa dhib ugu dambeysay iyo dad islaaya iyo problem daraawiishti kun sagaal boqol iyo kow iyo labaatankii baa ugu dambeysay laba qof oo xabad isku rida intii shirarkaa lala yimid dadka ku dhintay ee naftooda ku waayay waxay gaadheen kow iyo labaatan qof baa gudaheeda lagu dilay within wakti ka yar hal sano kow iyo labaatankaa qof waxay ceersadeen dhibaatooyinkaa siyaasadeed iyo gulufkaa dibadda lagaga keenayo taasi waad garan kartaa dhibta ay u horseeday deegaanka iyo degmada waxaanu leenahay warqolyihiina dibadda ka yimid sidaa wasiirku u sheegay talada dowladda somalilan ma ahayn in cid la laayo iyo in cid la dilo toon waxa weeye in dadka la tuso in deegaanku yahay deegaan somalilan iyo in la badbaadiyo dadka deegaanka ku dhaqan ee waktiga faraha badan ay xaaladdu ka taagnayd oo iyagoo arrintu mar kasta taagan tahay durbaanka lala dul fadhiisanayo qolada meesha ka baxday waxaanu leenahay ilma adeerayaalow deegaankiinnii idinkoo nabada iyo nin kastooba destinationskaagii meesha aada rabto gaadh meeshaa nabad iyo dad wada nool iyo nolol baanu rabnaa inaanu ka bilowno dowladda somalilan annagoo la kaashanayna wayna ka go-an tahay inay wixii ay la qaban karto la qabato iyadoo aan ahayn hadale bracticalla waad arki doonta sida ugu dhaqsaha badan haddaan deegaankaa ka soo jeedno anigu maanta ninkii xuduudka sameeyey waxaa weeye waa awowgaygii labaad salebaan yuusuf cali koore kooraa sameeyey xuduudka somalilan iyo soomaaliya udhexeeya maanta awowgay baa gartay oo boqol iyo soddon sannadood ka hor wuxuu gartay in dadka deegaankaasi ay dantooda ku jirto inay noqdaan deegaanka somalilan ama wixii la odhan jiray somalilan protectorate wax isku khilaafay iyo wax isku diiday toorna ma jirto annaguna maanta waxaanu daba soconnaa fikirkiisi uu shalay xuduudka ku sameeyey dhib laguma arag dheef iyo nabadgelyo iyo taran iyo waxaan ahayn oo lagu arkay ma jirto deegaanka dadka aanu ka soo jeedno taariikhda ummadda soomaalidu way istaqaanee ama somalilan way istaqaanee reer cid ka cabsada ama cid looga baqa ama cuqdad qaada ma u ahayn historically iyo taariikhina haddana waxaanu idin leenahay halkaasaanu joognaa anigu baarlamanka ayaan joogaa waxaan doonaan ku hadlaa nin bila aadana oo aan ka qarsadaa kelmad aan qabo iyo waxaan qabaatooni ma jirto shalay mucaarad baan ahay oo madashaan joogo waxaan ku hadlaya waa loogaa baarlamaanka markaan ka hadlayo waxa aan ku hadlo waa la yaqaanaa nin bila aadana oo hargeysa jooga oo aan kelmad aan leeyahay amaahinaya amaahin doonaana ma jirto kuwiina cuqdada qaba somalilanka aanu rabnaa waa somalilan la wada leeyahay waa somalilan ummadda ka dhexaysa waa somalilan qof kastaa xuquuqdiisa ka helaa waa somalilan loo siman yahay haddii taa la waayo talay leedahay jaanis annaga hanala siiyo in aanu dadka tusno in ay jirto dalka wax la wada leeyahay hanala siiyo jaanis maantana degmadaa ay ka baxa laga meesha joogta waxaanu rabnaa inay noqoto degmada ugu weyn ee dalka weliba degmo uma wadnee wax ka weynna waanu u wadnaa dowladdana waanu ka wada soconnaa waa goob taariikhiya inay noqoto meel qaranka iyo tusaale u noqota dadkii odhan jiray dadku wax ma wada lahaa laba iyo labaatankaa sannadood ee somalilanka kale dhismaysayna way ka hadhan waxa weeye meesha waxaanu usoo wadnaa waa nabad waxaanu usoo wadnaa waa barwaaqo waxaanu usoo wadnaa waa waxwada lahaansho waxaanu usoo wadnaa in caruurta iyo maatada iyo dalku helaan waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo jaanis lix bilood ah haddii aanu meeshaa wax kaga bedeli weyno ninkii ba'naayoo lagu fasaxo haddaanu ku bedelana indhihiinaanu tusi doonaa inaanu idiin dhaanno hadday naba tahay oo dad saysta tahay hadday horumar tahay bulsho hadday waxtar tahay iyo haddii magac iyo hanba ay tahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin deegaanku waa deegaanka wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu